wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed ayaa magaalada marka ka daafurtay kulan looga hadlaya dardargelinta waxbarashada deegaanka gudoomiyaha degmada marko ee gobolka shabeellada hoose cismaan muuse ayaa ka hadlay muhiimada ay u leedahay kulankani waxaan rabaa dadkan bulshadan degmaha ku nool ba waxbarasho waayo in waxbarashada aad ku taageertiin waalidiin maanta intaana waalidiin inay meel kugu imaadaan waxay rabaan kuu sheegtaan taas waxay ka dhigan tahay degmadii nabad ah system maamul uu ka dhisanyahay system dowladin uu ka shaqeynayo maanta ma jirto degmooyin qaar oo nasiib u yeelanaa jirto oo aan la booqi karin xitaa meel haddaa aragtid oo la booqanayo amni ha ka jiro maamul ha ka jiro systemkii dowladda ka dhisan annaga ammaanidii aanoo dhiibteen waa haynaa magaaladii iyadoo nabadaan la keenteen ilaa hadda iyadoo nabadn waa haynaa ugu dambeyn waxaan leeyahay madaxweyne cabdicasiis inaad noogu salaantid deegaankii oo degmadii marka ahayd inay barwaaqo tahay nabad tahay maamulkii dowlad uu ka dhisan yahay xalankii koonfur galbeed uu ka taagan yahay dowladnimadii koonfur galbeed ay ahaanayso meeshaan mimbarkii laga ilaalinaya dhinaca kale xuseen cali xaaji oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa sheegay in ay taageeri doonaan sidii sare loogu qaadi lahaa horumarinta waxbarashada marka magaaladan gaabaa gali laakiin bulshadan waxay ahayd bulsha boqolkii boqol iskuullada dhigtay ahaayeen oo iskuullada ayagoo weliba brevet oo macnaa brevet ahoo oo public aan dhahayno dowlad oo macnaa mushaahar aan siinayn macallimiinta ay dhammaantood iskuul aadi jireen magaaladan marka anaa ku dhashay oo kusoo barbaaray intaasaa kula soo ekaaday marka dhammaantood iskuul ay aadi jireen laakiin hadda gaabkii yaraayoo galay dadka waxaa u malaysaa xoogaa in macnaa ii sheegay waxawaaye waa waa culeyskaas inuu jiro wasiir maadaama ay ka codsadeen maamulayaasha iyo maamulka degmadow in macnaa ii sheego dadkan qaabkii markii hore oo la samayn jiro maamada oo meeshaan oo manaxaaju dadka ilmihii iyo wixii macnaa ii sheega waxaa u furnaay meel oo waxawaaye iskuullada waxbaa lagu karin jira xataa iskuullada anziilada iyo koowaadka iyo maarta waxbaa lagu karin jiray in macnaa ardaydii wixii ardayda in macnaa waalidiintana waxaa ka codsanayna ardayda inay iskuulka usoo diraan haddii cunugaa uu wax kuu barto waxa waaye waa gurigaaga iftiinuu noqonaa ibraahim cali najax oo ah wasiirka wasaaradda waxbarashada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa sheegay in ay sare u qaadi doonaan waxbarashada lacag la-aanta ah si dadka danyarta ay uga faa'iidaystaan maanta farxad weyn ay noo tahay inaan la kulno bulshada degmada marka qaybeeda kala duwan hadday ahaan lahaayeen odayaashii dhaqanka haweenkii dhalinyaradii bahdii waxbarashada degmadan si aan isaga wareysanno xaaladda guud ee waxbarasho ee degmada marka iyo kaalinta aan ka qaadan karno in la tayeeyo kor loo qaado tirada ardayda ee wax ka barata ee iskuulaadka aada degmada marka degmada marka waxaa ku nool bulsho aada u tiro badan marka la fiiriyo qiyaastii dadka ku nool degmada marka iyo nawaaxigeeda iyo ardayda iskoolaadka aadaysa runtii wax isle ma aha waxaad dareemaysaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ardaydii laga rabay inay iskuulaadka aadaan ama ubadkii da-da waxbarashada gaaray aan iskuulaadka la geynaynin odayaasha iyo bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulka iyo bahda waxbarashaba barashada waxbarashada degmada markaba waxaan ka wada hadalnay in kor loo qaado wacyiga dadka si ay waxbarashada u aadaan wacyigelinna loo sameeyo bulshada meel walbo ay joogaan degmadan waxaa ku yaala soddon iyo shan iskuul oo lix iyo toban ka mid ah dowladda ay gacanta ku hayso oo macalimiin dowladda ay mushaar siisa ay ka shaqeeyaan kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa maamulka degmada marka aqoon-yahano iyo qeybaha kala duwan ee bulshada rayadka